waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali gobolka new south wales bishan afariyo tobankeeda waa bisha sebtembar afariyo tobankeeda oo maalin sabtiya ku aadan waxaa laga qaban doonaa doorashooyinka golayaasha deegaanka sidaad wararkaba ku maqlayseen xisbiga liberaalka ee gobolkaasi ayaa ku guuldaraystay baa layidhi in markaasi uu magacaabo musharaxiin badan oo uga qeybgeli lahaa tartankaasi haddaba waxaa ka qaybgalaya tartamadaasi doorashada golodeegaanada magaalada sydney maxamed daahir xasan oo ah nin dhallinyaraha oo soomaaliya oo gaar ahaan waxa uu ka qaybgalayaa tartanka ama doorashada golodeegaanka cumberland oo ay ku yaalaan xaafado ay ka mid yihiin oban iyo granville oo soomaali badani ay degan yihiin maxamed daahir xasan oo khadka telefoonka ee magaalada sydney iigu waramay ayaan marka hore weydiiyey bal waxa uu doonayo iyo qofka uu yahay isagu inuu nooga waramo waxaana u yiri maxamed xasan waa mid ka mid a dadka u sharaxan doorashada sanadkan laba kun afar iyo labaatan ee golaha deegaanka ee ka dhacaysa gobolka new south well gaar ahaan magaalada sydney xaafadda ama councilka la yihahda cumberland city council ay hoos yimaadaan xaafadaha open lidcam reginsburg iyo brella waa qof dhallinyaro ah hamigiisu yahay inuu bulshada wax u qabto dadka dhallinyarada ah iyo dadka soo galootiga ah ee waddankan ku cuseybka ah shaqooyinka iyo counsilka waxay qabtaan aysan aqoonina uu ka caawiyo inay wax ka bartaan marka maxamed waa qof caynkaas ah waa gartay marka hawsha hadda aad u tartamaysid ama golaha deegaanku howlihiisa ugu badan u qabta muxuu yahay golaha deegaanka dowladdu waxay leedahay dowladaha federaalka ee adduunka ka jira waxay leeyihiin saddex laamood oo ah federaal state iyo golaha deegaanka shaqada ugu ballaaran waxaa laga qabtaa waxa weeyaan golaha deegaanka tusaale ahaan wadooyinka baagiyada meesha dadka dhallinyarada iskugu imaadaan ay ku ciyaaraan ama caruurta la keenaba iyo sidoo kaleeta xafladaha yar ee la iskugu keenayo waddankan markaad eegtid waxaa ka jirto diversity ama isdhexgal bulsho marka counsilku waxa uu qeyb weyn ka yahay diversitygaas waddankan uu aad ku yani u rajeynayo inuu helo dad isku duuban oo diversity ah marka counsilka wuxuu qabtaa shaqooyinka kala duwan ee laga oo qeybta hoose ka imaanayo waa garta marka adiga arrimaha ugu waaweyn oo aad ku ololeynaysid oo aad dadka rabtid inay kuuga codeeyaan maxay yihiin xaqiiqdii sanadihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray deegaanada aan deganahna gaar ahaan qaybta la yidhahda western sydney oo ay dadka soo galootiga ay degan yihiin in aysan helin qof codkooda u noqda dadka deegaanka waxay u baahan yihiin qof mateli karta ayaga ka yimiday waxay doonayaan qof yacni shacabka codkiisa gaarsiin kara counsilka ama meelaha kale ee laska soo doorto sanadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay xisbiyada waaweynka ah inay albaabada ka xirteen markii ay doorashada dhammaatay marka aniga waxa ugu weyn ee aan shacabka u ballan qaadaya haddii la i doortaba waxay tahay inaan codkiina noqon doono strong voice waxaa la yidhaahdo cod adayg ah oo shacabka matelayo oo aanan masalinin xisbi ayaa noqonaya insha allah haddii aan fursaddan markaan helo waa garta marka musharax madax bannaan oo aan ka tirsanayn xisbiyada waaweyn baa tahay yaa ugu badan oo kula tartamaya waxa ila tartamayo xisbiyada waaweynka waddankan ka jira labada xisbiye ugu caansan ee waddankan laga yaqaano waa leyborka iyo liberalka sidoo kale waxaa tartamaya xisbiyo kale oo dadka deegaanka ay abuurteen laakiin dhanka xisbiyada waaweynka u janjeera waxaad u malaysaa xisbiyadan xataa kuwa yar ee tartamaya inay yihiin kuwo keliya caawinaya xisbiyadan waaweynka ah marka aniga waxaan ahay qof shacabka ka yimiday rabo inuu shacabka u shaqeeyo codka shacabka inuu noqdo doonayo waa garta marka markaad shacabka leedahay ma waxaad ula jeedaa bulshooyinka adigu aad ka soo jeedida soo galootiga ama soomaalida ama afrikaanka baad si gaara u matalaysaa mise bulshada meesha meesha degan oo dhan dadka aan ka soo jeeda ee soo galootiga ah ama islaamka qayb weyn bay ka yihiin laakiin xaafadda dadka degan waxaan wada nahnay dad wada degan waxaan nahnay daris ayaga ayaan rabaa inaan u shaqeeyo u adeego markaad eegtid xaafaddan aan ka tartamayo waxaa ku yaalo meelaha ugu caansan waddankan ee soo galootiga ay leeyihiin tusaale ahaan masaajidka waxaa la yidhahdaa waa masaajidka ugu weyn ee ku yaala waddankan ee la yidhahda galibli mos xaafadan aan ka tartamay ayuu ku yaala marka masaajidka iyo deegaanada kaleeta ee dadka soo galootiga leeyahay ee ha noqdaan meelaha lagu cibaadaysto ayaan aniga ka yimiday dadkaasaan waxaan rabaa inaan u adeego aan codkooda naqdaba
waa gartay doorashooyinka australia waxaa lagu yaqaanaa in laysxodxoto oo xildhibaanada ama xisbiyada kala duwan ay isticmaalaan wax preferensiga la yidhaahdo doorbididoo haddii adigu codka hore aad weydid kan labaad ama kan saddexaad isii ah nidaam noocaasa ma ku shaqaynaysa adigu mase jiraan xisbiyo ama dad kaloo aad sidaas isu kaashanaysaan doorashadu horta waktiga doorashada lagu jiro waa wakti kooban dadka siyaasiyiinta ayaga cadow isku maahin waxa siyaasiyiintu ay yihiin waxa weeyaan shaqada la qabanaya sida loo qabanaya ay ku kala fikir duwan yihiin xaqiiqdii codkaada markii lagu codeeyo codkaas inaad khasaarisid ma doonaysid waana sababta loo isticmaalo preference waddankan hadda waxaan yacni ma ahayn ka hor dhacaya laakiin xisbiyada waddankan ka jiro waxaan diyaar u lahaa in aan la fadhiisto waa la fadhiistay haddana preferencigana wuu diyaarsan yahay laakiin goolku wuxuu yahay haddii aan aniga la idooran waayo oo aan codka heli waayo waxaan doonayaa qof ummaddan maseli gasho oo codkooda dhegeysan karta mana doonayo dad toddobadii sane ee lasoo dhaafayay councilkan cuseebka ah ee cumberland la yidhahdo hogaaminaya oo dadkii albaabada ka xirta ma doonaya marka waxaan doonayaa qof cuseyb ah oo dadkan wax u qaban kara marka preferencgaas maasha allah wuu jiraa yacni waana la yeeshay xisbiyo waa gartay soomaalidu wakti badan bay deganayd magaalada sydney kumanaan qof baa deganaa markii ugu horreeyaan isleeyahay qof soomaali kasoo jeeda uu jago noocaaso kalea u tartama maxaa kugu dhaliyay nin dhallinyaraha tahay waddanka waktigaad joogtid koleyba ma aqaan lakiin in af soomaali si fiican ugu hadlaayo soomaaliya ka yimid baa tahay maxaa kugu dhaliyay wallaahi xasan horta waktigaan waddankan joogo aad bu u kooban yahay waxayna noqota wax shoog ah qof dhallinyaro ah waddankan wax badan aanan joogin uu intuu baxo doorashadan uu ka qayb qaato aniga councilka saddexdii sane lasoo dhaafayay waxaan ka tirsanaa advisoryada qeybaha kala duwan aan ka tirsanaa sidoo kaleeta xisbiyada ugu majaha waaweynka ayaan ka tirsanaa oo aan olayaashooda ka qayb qaadanayay marka waxa igu dhaliya waxay tahay horta qof dhallinyaro ah inuu isu soo saari karo waddankan maalinkaa sharciga ka qaadatid oo aad muwaadin noqotid waxaad xaq u leedahay inaad wax dooratid in lagu doorto haddii aad leedihid fikir ama wax aad waddankan ku hogaamin kartidna cid kuu diidaysa ma laha marka taasaa igu dhalisay inaan ahay qof dhallinyaro ah waddankan usan lahaynin limit ama wax kaa xadidaya inaad dadkaada matashid waa gartay intaad ololaha waday hadda dadkaad la hadashay oo ama soomaalida ama soomaalida aan ahayn falcelintoodii maxay ahayd markaad ku tiraahdid waxaan u taaganahay kursigan golaha deegaanka wallahi horta soomaalida maasha allah aad bay iisoo dhaweeyeen gacan qabadka ugu weyn waxaan ka helay soomaalida iyo walaalaheena carbeed ee halkan degan iyo guud ahaanba muslimiinta kama reebno dadka kale ee deegaanka nala degan ee asianka ah dadka halkan degan boqolkiiba soddon iyo sideed waa dadka ka yimida south asian meesha la yidhaahda ee korea ama china marka dadka aad bay usoo dhaweeyeen waxay doonayaan qof xaafadda degan qofka deegaanka degan oo dadkan maseli karto oo dhibkooda dareemi karto marka soo dhaweyn aada u fiican aan kala kulmo maasha allah waa garta maxamedo marka golo deegaankaas imisa qaybood ama imisa qof baa la rabaa inay soo galaan qaybta adigu aad ku tartamaysidse imisa dadaa degan imisa boqolkiibaase lagaa rabaa inaad heshid si aad u guulaystid
marka deegaankan halkan aan ka tartamayo councilka waxa la yihahdaa cumberland council waxaa degan dadku tiradooda ku dhan tahay laba boqol iyo konton kun laakiin aniga qaybtaan ka tartamaya waxaa degan dad gaaraya ilaa iyo shan iyo labaatan kun qof inuu soo baxo saddex kursi ayaa tartamaysa qof inuu soo baxana waxaa laga doonayaa ilaa iyo lix kun oo cod marka hadda group ayaan ku tartamaynaa aniga iyo laba kale oo siyaasiyiin ah oo ka yimiday ama heritagekooda uu yahay china marka rajada aaday u wanaagsan tahay inaan fursaddan heli karo soomaalida waddan magaalkan waxay degan tahay cumberland badankooda cumberland ay degan tahay open granville iyo open waa xaafado isku dhow maryland regenisburg gilford dhammaantaasay degan tahay laakiin dadka soomaaliyeed ee dhegeysanayo hadday tahay kuwa joogaan magaaladan sydney ama gobolka new south well ama guud ahaanba waddanka meel kastoo ay tahay waxaan ka codsanayaa in ay tartanka ka qayb qaataan haddii ay ayaga tartamayaan ama hadday codeynayaan inay helaan masalaad dhab ah oo ayaga codkooda lagu soo baxo inuusan codkooda noqon cod lagu soo baxo kadib laga aamuso waxaan rajeynayaa insha allah bisha tobanaad inay doorasho ka dhici doonto gobolka victoria waxaan rajeynayaa inaan arko dhalinyaro soomaaliyeed asalkoodu soomaali yahay oo ka tartamayso oo doorashada qayb ka noqoto sababtoo ah dadka soomaaliyeed waxaa ku jirta cabsi ay dowladnimada ka baqayaan yacni cabsi weynaan ka jirto marka waxaan doonaynaa inaan ka bixinno cabsidaas in dowladda laga mid noqon karo in dadka la maseli karo marka sidaasaan ugu baaqayaa dadka soomaalida ee dhegeysanaya ee waddankan joogo waa garta cabsidaas aad sheegtay maxaa keenay baad is leedahay maxaa keenaya in dadku ka cabsadaan inay siyaasadda galaan
waxaan ka imina anaga wadamo waddankeeni hooye ee soomaaliya iyo wadamada kale ee dariska ah oo dowladdu ay tahay mid dadka dhibaataysa ama wax lagu dhibaatayo marka cabsi weynaa ka jirto intaan ololaha doorashada waday dad badana waxa aan arkay dhahayaan war haddii aad waxaan ku guulaysan weysa ama shaqa la-aan kugu dhacdaa dadaas su-aal ka keeneen inaan xataa aniga xisbiyo kale oo caddaana cunsubiina ay gadaal iga reexayaan cabsi weynaa ummadda ka jirto sababto ah dowladnimada iyo in qofka la dooran karo inuu wax dooran karo dadka kumaysan soo barbaarin marka waa wax nagu cusayb ah cabsidaasaa marka waxaas keenaysaan isleeyahay aniga kaasi wuxuu ahaa maxamed daahir xasan oo ka qayb qaadanaya doorashada golayaasha deegaanka ee gobolka new south wales
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s somaali